haddii ilaahay eedama ina shirweynihii oo amniga ku furama magaalo madaxda maamul goboleedka koonfur galbeed baydhabo in isbiriya ku furma rajeeyana madaxdana dhammaantiyo kooy doonaan biidin lahi alkariim shirkana wala in rajeeya guulaan rajeeya dadweynaha reer koonfur galbeedna wali baan rajeeya iniyonay sidii lakakasaay dad martigelintii feylahayti iyo soo dhoweyntii qalbigii feylahay iniyonay dadka ka dhawaayaan dhammaan ciidamada amahadnage sidii oonay nabadda iyo aan ku shaqeeyaan way walaalahan amisom iyo ciidamada militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo koonfur galbeed dhammaantiyo runtiiga wayba rajeeyanayni safaylna shirkan qabsooma shirkan wali baan rajeeyay shir guul iyo horumar iyo soomaalinimo iyo dowladnimo shir usuunay ka dhaaxantinayso nagada marka dowladda soomaaliyeedna waliba ku adsidaanayniyanay si alla sidii kafeylhaada kor oo shirkan ku shaqeeya koranayso inay shirka ku qabadan dhammaan dadka ku qayb gala doonta madaxda iyo wasiirada iyo dhammaanada iyo madaxda maamul goboleedeed iyo madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada dhammaantiona wayba leha dhawaada shirkan waybaan rajeeya guulaan rajeeye gaar ahaan reer koonfur galbeedna wayba leha sida lasiinka barada insha allah isu ku feelnaysinay martigelintii iyo soo dhoweyntii iyo shirka sharaftii isin la hada jirtay inaysinay wala ka dhawayteen marka insha allah eedeedna waan ka mahadnagay ciidamada amisom iyo gaar ahaan etoobiya sidii inay goboladu inay wanaaga badan iyo walbadan oon ku qabadan marka eedeeda mahadsantiin dhammaantiin saxaafadda iyo kullina waybaan rajeeyay guulaan rajeeye dhammaantan waybaa iska ognayn ani ununay shirkanse alla si iskana jahafadi ka wada shaqeyna asalaamu calaykum waraxmatullahi shirka way rajeynaya in la maalmood ka dhammaado biidin lahi alkariim biidin lahi alkariim insha allah eedeeda mahadsantiin insha allah asalaamu calaykum